xerada qaxootiga ifa oo ka tirsan gobolka gaarisa oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee ay kenya gumaysato ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa meel duladkaha laga helay meydka nin waayeel ah oo soomaali ah ninkan ayaa si gaara lagu arkay meydkiis halka loo yaqaano warta labasiigaal ee dhexda duladka xeradan lamana oga cidda ka dambaysa dilkiisa balse waxaa jirkiisa ka muuqda calaamada muujinaya in jirdi loo geystay oo ka mid tahay u luu garaacay isbitaalka xerada ifo ayaa la dhigay waana la aqoonsin leeyahay xitaa magaciisa lama garanayo waxaana la baadogoobaya ehelkiisa ninkan waayeelka ay dhintay ayaa da-diisa lagu qiyaasay toddobaatan jir ilaa siddeetan jir kaasoo ilaahay hadda aan la ogeyn cidda ka dambaysa dilkiisa si kastaba ahaatee waxaa muddooyinkii dambe dhulkan ifdhiya ku jira gumaysiga kenya kusoo badanaya dilalka caankan ah kuwaasoo aan la ogeyn cidda ka dambaysa iyadoona inta badan dilalkan lagu eeday dadka kenyaanka ee halkaasi sida xoogaha lagu deegaameeyey